waxaan malayn safar dheer baan jiray oo qaatay muddo hal bil ah maantaa bil iyo kow iyo intaan ka maqnaa iyadoo aan safar shaqo u aadnay markii hore yurub kabacdina aan nairobi ku soo noqday haddana aan aaday etoobiya iyadoo aan masaalaxa guud iyo sulx guud oo ka jiray ka qayb qaatay safarkaas yurub aan u aadnay wuxuu ahaa safar soomaalida ay dowladaha midooda yurub ee beesha caalamku waxay u uruurinayeen xaaladda waddanka iyo dhaqaale ahaan iyo meeshuu marayo wax badan lagaga hadlayay ficlan waxaan is leeyahay wax badan baa ka qabsoomay oo waxaad moodaa beesha caalamku siday noogu hawo weyn tahay iyo rajada ay soomaaliya ka qabto wixii annaga nala jirayba wax nusqaan ka yiri laakiin waxa international communitiga ka jiraay inta badan waxaad moodaa inay iyagu isku dayayaan inay soomaaliya wax la qabtaan intaan shirkaas waxaan ka faa'iidaysta oon u soo maray jaaliyadaha degan skandinavianka ama yurub oo aan isugu geeyey swiden oo aan kala qayb galay xaflad ama dadka qurba joogta ee soomaaliyeed iyo kuwa reer jubbalandba la yeelannay wada hadallo iyo xaaladooda inaan wax ka ogaano waddanka waxa ka jirana aan la socodsiino waxaanan isleeyahay dadku rajo badan bay maanta waxay ka qabaan soomaaliya oo isbeddesha hore u marta meel fiican gaadha inay dadka dibadda jiraan maanta waxaad moodaa ka xiiso badan yihiin kuwa gudaha ku jira ee waddanka gudihiisa jooga taasoon is leeyahay way mudan yihiin in loo sameeyo iyaga iyo ubadkooda dibadda jiraba bay-a ama environment ay ku noolaan karaanoo carruurta ay ku soo celin karaan sababtoo hamigooda ugu badan baa sidaasa intaa ka bacdi waxaan aad uga xumahay maalmo dhoweed qulqulatooyin ka dhacay deegaankan oo laba qabiil oo walaalo ah waxoogaa ku dhex marmareen oo aan isleeyahay gacmo badan oo cid walba way geli karta hadday dhibaata dhacdo haddana aan aad ugu faraxsanahay u mahad celinaya mas-uuliyiintii maamulka odayaashii dhaqanka iyo ciidamadii amniguba sida ay arrintaa u xakameeyeen ee labada beeloodna ay u garteen inay maanta soo dhaafeen xilligii la isqaqabsan jiray oo wax la isweydiin jiray oo bar iyo beer iyo bed iyo laisku qaqaban jiray saa maanta dhulkeenni baa wax degan lalaayahay markaa taana waxaan rajaynayaa insha allahu inay xaalad fiicanna ku dhammaan doonto dadka gobolkuna ay kulli ka wada qayb qaadan doonaan nabadda iyo horumarka iyo xoreynta deegaanada gacanta shabaabka ku jira intaa haddaan ka soo gudbo xaaladda guud ee waddanka soomaaliya waxaan dareemaynaa inay meel fiican marayso laakiin xaaladda amni ee waddanka uu ku jiraay waxaan isleeyahay aad bay u sii xumaanaysaa amni darrada waddanka ka dhacaysa iyo noocay u dhacaysana waa mid aan isleeyahay dowladda dhexe mas-uuliyaddeeda wax badaan oo kale aad uga shaqaynayaan laakiin amnigiibaa aad mooddaa inuu si xun gacanta uga sii baxayo taasoo dhowr goorra ka hadlay arrintaas maantana aan isleeyahay xamar waxaa la odhan jiray awal makal mukarramaa la mari jiray isaga laftiisu inuu maanta xidhan yahay oo wax aad iyo aad u dhib badan oo maanta aan isleeyahay colays bay waddanka ku tahay waxaan aad u soo boorinayay oon marar badanna ka hadlaynay shirkaas aan brosal stagnada aan ka hadalna waxay ahayd arrimaha amniga in wax laga qabto oo maanta dagaalka shabaab uuna noqonin inuu guryahannaga dib ugu soo noqda ay noqoto in bannaanka loogu baxo nasiib darrase dowladdii federaalka ahayd aad mooddo inay ka gaabinayso arrimihii amniga oo waxyaalo badan oo kale ay ku sii mashquulsan tahay oo aan isleedahay waxyaalaha qaarkood xataa baahi badan oo ka jirtaa ma jirta haddii amniga wax laga qaban waayo oo maanta ay taagan tahay iriddii madaxtooyada inay dhibaatadu ka jirto ay dhibaato ku taagantahay taa waxaan is leeyahay waa arrin aad iyo aad dhibaatadeeda u leh aanan kula talinayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo mas-uuliyiinta soomaaliya intuba inay dib ugu noqdaan xaaladda amni ee waddanku ku jiro oo ay iska daayaan bangiga adduunka deymo dhaafaya iyo deeqka caalamiga la bixinayaa iyo kanaa la samaynaya haddii dadku amni loo waayo deeq caalamigana meel lagu bixiyaa ma jirto bangi adduun wuxuu bixiyana meelaad geynaysa ma laha bal waxaan ku dhaliilayaa xataa dowladda federaalka ma aha inay amnigii gabta keliya iyadoo dhaqaalo badan iyo miisaaniyo badan iyo kaalmo badan helaysa inay tidhaahdo xamar bay ku egyihiin iyo dowladdii dhexe iyo ciidamadii qaranka intiina ay waxba maanta laga qaban laayay oo wax aad iyo aad aan uga looga xumaado wey waanan horena waan uga digey maantana waan ka digayaa ma ayna intaa ku daynina haddana dowladdu inay u diidan tahay deganaanshaha iyo xasiloonida deegaanadii kale ee dowlad goboleedyadii oo maanta ay ka fakerayaan waxaan loo joogin iyo doorasho laba kun iyo labaatan iyo statekaasi waa sidan iyo maxaa amni loo sugaya aad baan ugu talinaynaa marar badanna waan ka hadlay arrintaasi dowladda dhexe ha garato shaqada ay leedahay hana garato dowlad goboleedyada iyo dowladda dhexe waxa ka dhexeeya waxa ay yihiin waxaan aqoonsanahay dowladda dhexe waxaan nahay state ka mida dowladda federaalkaa waxaanu aqoonsanahay madaxda dowladdu inay yihiin madaxdayadii oonu ictiraafsannahay oon la shaqaynana oon diyaaru nahay laakiin haddii ilmahaaga aad caasi iskaga dhigto caasi buu noqonaya dowladdu waa inay ka fikirto xuquuqdan lagu leeyahay inay garato si ay u hesho xaqa ay u leedahay ixtiraamkeeda iyo la shaqaynteeda waxaan marar badan ku soo celcelinay inaan dowladda dhexe la shaqaynteeda iyo ixtiraamkeeda iyo dhan walba weliba amniga aan rabno inaan wax badan kala shaqayno waxaa hadda ka hor intii aan maalmihii aan baxay ka dhacday in layidhi matalan qaybtaa taliya loo soo magacaabay oo la iisoo sheegay madaxweyne ku-xigeenadu iisoo sheegeen oo aan idhi war dee talaa inaga dhexaysayoo waxbaan london ku heshiinay xamar ku heshiinay baydhabo ku heshiinay wixii away aynu ku heshiinay waxaad moodaa inay iska dhaga tireen oo layidhi maya waxaad sheegaysaan maanaan maqla mana naqaano shalay hadda waxaan maqlayey waxaa la soo magacaabay laba taliye taliye iyo taliye ku-xigeen loo soo magacaabay nabadsuguda jubbaland waa nasiib darro dowladdu inaynu xoogayaal ka hayn xataa waxa ay ka shaqaysa iyo waxay gacanta ku hayso nabad sugidda maanta jubbaland ay jirta oo amniga shaqada ugu badan ka haysa waa ciidan jubbaland ay dhistay ayna maanta dowladda federaalki waxay ku sheeganaysaaan ayna jir in la yidhaahdo markaa hebel iyo hebelo orda taga waan idiin magacawnay waa fawdo iyo qas kale waxaan rabaa inaan ka digo oo aan ka bixiyo digniin dowladda federaalka mas-uuliyiinteedu ha u hoggaansameen shuruucda waddanka taasaa annaguna waxay keenaysaa inaan la nimaadno hoggaansan waddankani maanta uma baahna dagaal sukeeya qalqalad uma baahna jubbaland laba kun iyo saddexiyo tobankii bay ka soo gudubtay xaalad tan oo kalea dad la soo dilo xaalad dagaaloo la abuuro dhibaato la geysto waxaan rabaa inaan kula taliyo madaxda federaalku inay maanta hamigooda iyo fakarkooda iyo culayskooda iyo dareenkooda saaraan dadka ay mas-uulka ka yihiin iyo amnigooda iyo waxuqabashadooda iyo iskuwadkooda iyo hoggaan sanidooda inay la yimaadaan markaan annagu intaa ka hor nimaadno annagaa waxaan noqonaynaa kuwa cusaada oo dembiilayaana laakiin marka aan annagu intaa diyaar la nahay oo aan dowladdii garab taagannahay oon amnigii lanooga baxayo oo maanta ciidankii xataa federaalka ahaa ee isagu iska lahaa ilaalinta mas-uuliyadda xuduudaha waddanka in maanta si uu yahay iyo qaab loo hogaamiyo iyo wuxuu haysta iyo midna ayna jirin oo waxaan aad iyo aad uga xumaanayno dowladdu ha ka fakerto waxaas u tiyaalle mas-uuliyaadkaa ha ka fakerto waddada jidka markan mukarama oo shalay furnaa inuuna maanta xidhnaanin oo xamar madaxtooyada horteeda qaraxa lala hor istaagaye inay cadowgaan aan iska kaalmaysano shaqo qaybsanno waxaan qaybsannay aan gallo lanagula xisaabtamo middaa ha la galo dowladaha internationalka iyo kuwa amisom iyo cid walbana ha lala xisaabtamo oo maxaa la qabtayo maxaa layidha ha la yidhaahdo ha la iska daayo social mediaha iyo facebooka iyo ammaan iyo ecay inaynan diin ka dhiganine waxa dhabta aan u soo jeedsano waxaan rabaa mar labaad iyo mar labaad ku celinayaan ha ilaaliso dowladdu sistamka dowladnimo ee maanta soomaaliya ay leedahay madaxweynaha prime ministerka sbiikarka waxaan doonaynaa in dowladnimada la dhowro waxaan doonaynaa baarlamaanka federaalkii shaqadii dowladnimo ee walahaa waxaad moodaa inuu hadda baarlamaan xidhan iyo meelay aadeen lama garanayo iyo iyagii inay ku milmeen oo ayna garanayn shaqadoodii in dib loogu soo noqdo oo